SBS Radio.
run ahaantii falkii dhacay ee soomaaliya ka dhacay falfoolxun buu ahaa gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed xad ma kala laha in la kala xadadana anigu wax ilo quman ma aha cunsuurinimaduna wax fiican maaha adduunku waa la hormaray hadeertan gabdhihii soomaalida indhayar baa qaba jamaican baa qaba hooyada iyo aabbiya habi bay ku yihin way farxayaan laakiinse markuu guursado wiil soomaali ah waxaa la leeyahy yuu yahay yuu ka yahay yuu yahay ina ayee looma baahna waxaas wiilkan waa muslim waa wiil soomaaliyeed waa isku luqad waa isku af marka ma aha in dhallinyarada xad loo kala sameeyo ama qabiil qabiil loo kala sameeyo waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo maalmahan waxaan rabay inaan aan tacsi ka diro dhibaatada dhacday magaalada muqdisho wiilkan oo la dilay waxaan ilaah ugu baryaya inuu jannadii fardoos ilaah ka waraabiyo ceelkiisana samir iyo iimaan allah ka siiyo marka hore marka labaadna waxaan ugu baaqayaa dad dunida ummadda soomaali meelba ay joogaan inay ilaahay ka cabsadaan oo waxyaabaha foosha xun oo qabiilka oo diintooda oo macaan oo islaamka oo diidan waxyaabaha qaarkood si ay u dhaqmayaan ay ku sameeyaan aadaa uga xunnaanay waxaan ummadda u sheegaya insha allahu tacala inuu jidka toos ilaah nagu wada hanuuniyo reerkan waxaan u sheegaya insha allahu tacaala ama adduun ahaato ama aakira ahaato ilaah ha joogo oo oo oo hadday cadaalad xukun fiican oo cadaalad aysan helin ilaaha aba ilaaha ilaaha wax kumi doona insha allahu tacaala hala sabro ummaddan waxaa ugu baaqaya insha allahu tacaala walaaltinimo iyo dhaqan fiican oo islaama walaal xasan aad baa u mahadsan tahay horta dhacdadii ka dhacday soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxay ahayd dhacdo aada iyo aada u foolxun oo runtii murugo ku reebtay laakiin sidii loola dhiilgareeyey arrinkaas ma aanan soo dhoweyn maxaa yeelay guurku waxa weeye waxa dadka isku soo dhoweynaya ma ahan wax ummadda kala fogeynaya waxay ahayd labadan qof run ahaantii waxaan aaminsannahay inuusan guurkooda uusan macnaha muddo sii socon doonin ee waxaan tahay iska dhalanteed iyo wax la buunbuuniyey shacabka soomaaliyeed waxaan u dirayaa fariin inaysan hawshan aysan aysan aada u buunbuunin dadkii waxaa kala gaaray dhibaato dhibaatada waxa weeye lama sii kiciyo waa la dejiyaa social mediaha special dadka isticmaala social mediaha qurbaha jooga waxaan odhan lahaa hawshaas yaan fidnadeeda lagalaga qayb qaadan arrinka ah jileec iyo jareer waxa la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed waa wada soomaali waxa la yidhahdo jileec iyo jareer ma jiraan annagoo dhan baa afrikaan ah dad islaam ah dad hal waxa weeye faamili ah hal luuqad ku wada hadla ah run ahaantii dhexdeenna waxaan iska takoorno waxa weeye waa khalad dad afrikaanaan nahay jareer ma jiro jileecna ma jiro innagoo dhan baa wada afrikaana ummadduna afrikaan bay noo aragtaa ciddii aaminsan waxa weeye ummadda soomaalida kala duwan tahayna waxaan u sheegaynaa in arrinkaasi uu khalad yahay maxamed khaliif aa sheekh yuusuf waxaan ka mid ahay odayaasha ku nool waddanka australia somaali community qayb ka mid ah waxaan doonayaa inaan wax yar taabto barnaamijkii ka dhacay maalin dhaweyd magaalada xamar ee lagu dilay ninkii magaciisa la odhan jiray axmed dowlo oo loo dilay arrin ku saabsan takoorka ka jira soomaaliya oo arrintaasi walaal wiil uu adeeru yahay aada la socotaan in mataqaanaa gabadhuu guursaday awgeed loo dilay oo loo gubay arrintaasi waa arrin aada iyo aada looga argagaxo soomaaliya oo dhanna laga bulshada soomaaliya aada uga xumaatay run ahaantii mana aha arrin la qaadan karo waxay ila tahay dhacdadaasi waa dhacdo ku cusub soomaalida geyigeeda kuma cusba yani guur in laysu diido ma aha oo arrintaas guurka oo dadka qaar lagu lagu takooro beel beelaha qaar soomaalida way jirtaa laakiin in la gubo qof saa loo dilo la gubo oo caasimadii soomaaliya lagu gubo waa arrin aada iyo aada fawaaxishu ah kuna ah magaca soomaaliyeed guud ahaan bulshada soomaaliyeed sharaf dhac ku ah arrintaa aada baan u cambaaraynaynaa haddii aan usoo noqdo arrintii arooska wiilka iyo gabadha aan ka arkaynay miidiyaha ee layidhi waa la aroos iyo aroos qaran arrintaa waxay la tahay inaanay waktigeedii aynay ahayn hadda meesha laga sameynaya aroos qaran dowladdu ay qabanqaabinayso waxaa fiican in la sameeyo aas qaran in la sameeyo oo ninkii la dilay aas qaran loo sameeyo ehladii uu ka baxayna loo tacsiyaday taas waa middaas arooskaas in dib loo dhigo oo haddii ay dowladdu aroos samaynayso aroos qaran ay kaga daydaan midkii uu sameeyey madaxweynihii hore ee maamul goboleedka somali state cabdi cabdi cumar uu sameeyey jigjigo uu ku sameeyey sad- dhowr bilood ka hor kaasoo kalea looga baahan yahay dowladda soomaaliyeed inay samayso oo ay samayso aroos wadaneed guud oo beelaha arrimahaas lagu dhibaateeyo iyo beelaha kale laysugu geeliyo si lo- si meesha looga saaro in arrintaa dulanku ay kusii socoto bulshada soomaalida dhexdeeda taas ayaan anigu dhiirigelin lahaa waana u tacseeneynaynaa qoyskii laga dilay eh, ninkaa la dilay reerkii iyo awlaaddii uu ka tegey aad iyo aad baan u tac- ugu tacseeneynaynaa waana ka xunnahay waana dhammaantiina wada salaamaya anigoo ah cabdinaasir calcigaal waxaan aada u cambaareynayaa eh, dilkii eh, ama gubitaankii axmed dowle oo aad iyo aad si foolxun loo gubay eh, magaalada muqdisho Eh, aad iyo aad baan u cambaareynayaa in dil noocaas ama qaab wuxuushnima ninkaan loo geysto Eh, waddanka reer galbeedkaan ku ogeyno cunsurnimo iyo waxyaaba noocaasa laakiin wixii muqdisho ka dhacay wax aan la maqal oo la arag ama wadan islaam ama wadan gaalo innaba ama waxay soomaali dhaqan u lahayn marka waxaan aad iyo aad mataqaan ay sheegeen een, ka tacsiyeeninayaa ahalkii iyo qaraabadii ninkaa odagaa uu ka geeriyooday Eh, annaguna haddaan nahay reer australia waxaan leenahay mataqaan ay sheegeen in howlahaas iyo wax u dhow aana dib dambe loogu noqon mataqaan ay sheeg waxaan leenahay in eh, cadaaladda hay-adaha dowladda ah, cadaaladda la hormarsiiyo oo mataqaan ay sheeg shacabkuna mataqaan ay sheeg aada u takooraan wax qaab- qaabka noocaasa Eh, dadkana eh, laga joojiyo mataqaana cunsurnimada tigrafalka iyo qabiilada iyo waxyaabaha loo joogin laga joojiyo si macnaha ay sheeg dadku ay isu wada dhexgalaan mataqaanaa isdhexgalka bulsho unbaa lagu joojin karaa saas aaminsana dilkii kolley la geystay soomaaliya kulli soomaalida horta aada iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in meel walba ay joogto ay ka gaartay hal go-aan oo go-aankaasina uu yahay inaan isla wada garanay wax fool xun inay tahay so alxamdulilah taasaa horta marka ugu horeyso aan soomaaliya oo dhan aan u tahniyadeynayaa in ay hal meel ka wada martay dilkii aadka iyo aadka u foosha xumaa oo soomaaliya ay ka dhacday Een, annagana waxaan leenahay insha allah dadkii loo xiray uu guddoomiyaha xamar u tegay een, familiyadu soo booqday uu yiri waxaan ka qaadaynaa tillaabo sharci ah dadna waa haynaa Een, waxaan ka filaynaa insha allah in dadka la hor keeno sharciga maxkamad la hor keeno lagana yacni een- een jiso gooyo dembi falaadkii aadka u xumaa ay sameeyeen Een, waxaa kaloo aan leeyahay insha allah dilku soomaalidu aad ayuu baryahan ugu batay walaalayaalow aan isgacma qabsanno walaalayaalow wixii qayrana inaan samaanta ka qaylinna maaha xumaantana aan ku qosilno marka insha allahu khayr halkaas ayaan hadalkii uga baxay asalaamu calaykum magacaygu waa siciid xaaji guure waxaan aada uga xunnahay arrinta ayaantan meediyaha qabsatay dilka foosha xun oo ka dhacay Een, ma aha keliya in la wada cambaareeyo laakiin waxaan jeclaan lahayn in sharciga lala tiigsado oo arrintan ayna noqon dhacdooyin badan oo fool xun oo dhacay in maaragtay si hoose loo xaliyo inayna noqon si dadka ay ku tusaale qaataan dabeecadahan xun oo soomaaliya ka bixi waaya muddo aad ay u adag tahay waxaan jeclaan lahaa in la xukumo oo xukunka la hor keeno dadkiina ay ku qancaan kuwa kalena ay tusaale ugu noqoto iyo in la iska daayo dhaqankan ca- caado laga taga cara alle leedahay waa wax aad u fool xun marka waa totally qalad so xukuumaddana waa inay wax samaysaa ee dadkaasna xukuntaa marka dadkii familkii dhibaatada ku dhacdayna ninka maskiinkana allah u naxariisto xaqdarrada lagu dilay marka waa inoo ceeb waa in wax laga qabtaa kheyr iyo caafimaad idin rajo wallahi it's very difficult waxaan waa wax it's been long time wax soo jiray waaye waa taan hadda ka hadlay caado laga taga cara alle leedahay lagu leeyahay totally ereygaasa xataa dembi ah oo qaldan marka dadka waxaan leeyahay ilaah ha soo hanuuniyo qof walboo diinta yaqaano wa- waxaa laga yaabaa inaa aragto shiikh ka hadlaya arrintan oo haddana gabadhiisa haddii la weydiiyo oona yeelayn asagana in- markay waxaan wax oo ummadoo dhan madaxa ka galay waayo oo sida qabiilkii oo kale u degay marka xataa afrikaanti kalea nala yaaban oo anaga waxaan leenahay afrikaan ma nihin afrikaanka kale kenya iyo zimbabwe marka kula jooga inta we we are all african laakiin haddana waan iskala weynnaa kuwii kale marka waxaan wax dhib badan waa waxaan aniga sixi kara maaha qof iyo labana ma sixi karaan laakiin waxaan jeclaan lahaa xukunka soomaaliya yaalla justiceka inuu maaragtay oo kulli loo sinaado wax laga qabto la xukumo arrinta siraajio kalena inay noqon waxyaalo fool xuna dhacayo laakiin haddii qabiil iyo qolo looga cabsado ma ahan xukuumadda waxay tahay ma laha waa in maaragtay looga cabsadaa si sharci ah ilaahay xaggiin looga cabsadaa xukuumaddana markaasay sharaf iyo qiimo yeelanaysaa waxaan wax aad u foolxun waayo waxbaa loo hayaa iyo ma ahan dhaqanka xataa diinta yahuudda iyo gaalada xataa ma qabto waxaan hadda la samaynayo marka xukunka haddii la keeno in la mariyo ama xabsi daa'in ama la dilo loo dilo ma aha britain oo shaah ku horcaba ninkii dadkii waxaa sameeyey wax aad u foolxun waa ka xunnahay salaam aragtidooda waxay tahay hore baan soomaalidu u dhahnaa waxubse hala la siistaa inaan arintan ayada ah aan ka fiirsano maadaama ay arin bulsho ay tahay dowladuna ay noqoto kuwii ku dhaqaaqa jidkii saxa ahaay si ay u dhiirigeliso in arrimahan ay dembe ay dib ay ugu dhacin soomaaliya maadaama aan dhibaatooyin badan aan soo marnay waa in arrintan ayada ah social engineering laga sameeyaa dowladda sharciye ay soo soo- soo rogto si arrimahan ayada ah wax looga qabto dadkana lagu dhiirigeliyo soomaali waa hal lagu soo afjari karaa dadkeenna waaweyn inay ka tanaasulaan wixii hore waxaa la marayaa qarniga koob iyo labaatanaad baa la maraya adduunku dadku waxay raadinayaan in dadku bato in dadku isdhex galo so ma aha dadkii isku luqadda ahaa isku afka isku diinta ah maanta in iyaga la yidhaahdo een, hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel taasna aad baan uga xumahay Een, dowladda waxaan ka codsanayaa in barnaamij weyn la qabto oo la yidhaahdo barnaamijka een, isdhexgalka dhallinyarada oo meeshaas looga taqaluso cunsurinimada cunsurnimada wax weyn xun waayo Een, waa jaahilnimo weeyaan waa in laga gudbaa jaahilnimadu dadkeena soomaaliyeed waxay sheeganayaan muslimnimo dadka muslimkaana waxaa lagu sheegaa inaysan jaahil ahayn qofku markuu muslim yahay because qur-aankeenni baa wax walba kuu sheega so run ahaantii aad baan uga tacsiyeynayaa dhimashada uu dhintay iyo dhibaatada dhacday waxaan u rajaynayaa qarniga soo socda iyo tobanka sanoo dambe soo socda waxaas inaynu aasi doono Een, aad baana u mahadsantihiin sayda waxaan u arkaa waxa xamar ka socdo ee, wiilka jareerka la dilay ee, inay s- yacnaha wixii dhacay dilmadii waa dilmo laakiin gabadhii hooyada dhashay maanta in lasoo xiro oo la dhaho gabadheedina waa la aroosayaa waa la burburinayaa taa waa laga xun yahay Ee, gabadh waa lasoo diidi jiray qofka hadduu gabadha doono qofka hadduu gabadha doono gabadha waa loo diidi jiray wax soo jireen waaye wax dhibaa ma jiro wax hadda bilaabmay ma aha laakiin waxaan ka codsanaynaa gabadha hooyadeeda ah oo xiran inaan mataqaanaa maarata ayadana ee maarata gabadhaasi oo arooskaasi waxaa loo dhigaya la sheegaya in laga daayo hooyada in banaanka la keeno waa muqadis cid kasta hooye dhashay waa la socotaan hooye waxay tahay gabadha way ka xumaan kartaa ee waxaan leeyahay nimanka nimanka dilay oo ninkaa jirdilka u geystay in ayagana xaqooda la marsiiyo taa waa waajib laakiin hooyada waa inay banaanka imaadaa labada qof ee hadda isguursanayana mustaqbalkoodii iyo fiyushirkoodii iyo ciyaalkii dhalayaan ha laga fikiraan leeyahay waxyaalaha soomaalida maanta aan ku kacinno websaayidaha aan gadayno qof kasta hooyaa dhashay hooyadaas saldhigga ku xiran annaga xaqdara lagu xiray ha la soo daayo waa hooyo soomaaliyeed annagay dhashay cid kastay dhashay marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliya waxaan ka codsanayaa buuniska ha la daayo wax waa wax soo dhacay waay wiilkaas ilaahay baa mataqaanaa tiisi mataqaanaa meeshaa geliyay oo uu ku dhintay waxaan leeyahay mataqaanaa qabiilkan ha la iska daayo dowladda waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay ummadaasi shaqadii loo uuntay inay samayso ma aha inay mataqaanaa meelahan iyo arooskii ay ku mataqaanaa maaragtay ay babuuniso ma aha in hadda maanta hooyo xiran in la dhaho guri baa loo kireynaya hotel baa loo kireynaya soomaaliya weli waxay ku jirtaa mataqaanaa maaragtay dib bay usii socotaan leenahay waxaan leenahay mataqaanaa ha laga waaftoomo ha laga waaftoomo ha laga mataqaanaa maarata ha laga fiirsado waxyaalahan gabadhaa hooyadeeda ha la soo daayo waa muqadis
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.